alxamdulilah ilaahay mahad iskuga qiimo diinsoon dhammaan shay boqol kiiba boqol waan wada aqbalay ka rahay nimadee dadki kooy iyo iyo iyo bulshadii dadki argi argeena alxamdulilah diinsoon boqol kiiba boqol dhammaan shay wal oo abse ee mase nimanka nabadiib kahayan abse mase qarqardirin oo shacabka iyo oo jeeg kahayan male maya alxamdulilah ciidamada koonfur galbeed ee boolis gaarka jaamacadda iskale iyo al-shabaab hanti oo shacabkii oo degmadan kadhaladi nagal qaadin iyo waa iska ilkaana alxamdulilah meel iyo ruugaan oo geedka al-shabaab aragkoon ruugaan baan jarnad gudoomiye deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dhawaantan hoogalaya ku dareereen kumidada degmada diinsoor ee ookana sheegaan in degmada diinsoor ay weliba tuulooyinka hooskoon amaansha iyo sugunta ee howlgallada ciidamada iyo wadan ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed soomaaliya ee hakadaka koy
ha shalay shalayaan damboytid boqol kilomitr sigeetan kilomitr sagaalan kilomitr oo meerduroga lamadiisa dib iyin laakadilaay laakburdaha degmada diinsoor khalkan mageli karo alxamdulilah mikas iyo reewaan kabaasadaan shacabka anin sheege mikas iyo reewaan walan sheege mikas iyo reewaan unaa sheedan mil hadda laak sheege hore liibaan marka diiro mil iyo laka diirana waa laka dire haye alxamdulilah ilaa iyo oo wadanka lakuwaayo oo koonfur galbeed dheerto un iyo barti oo lakuwaayo un sii wadaan un hordalka dagaalka maroosiyaar
gudoomiye waliban in sheegtay intii maalimihi shalay haatan kadambeyti ciidamada al-shabaab ku tirsan markaasi isin hadileen howlgaladii ku mid tahayna galkaasi isin hakadileen ciidamadaas ku tirsan al-shabaab ha howlgal haay dad oo shacab eba in sheegan meel oo yo shacab kadhabaatayeen wal oo dhac wal oo dhacay laakiin yoon kuwiirayaan zakabaad zakir haayeen dadka oo shacabka oo ka dhacayaan meel oo daranka haayeen in sheegi amiyo ambani alxamdulilah ilahay wala kulasdi dadki shacabka ayna dhibaatayo kaayana ku dulqaadni shacabki nabadiisu mirkas iyo walka sheega shacabka oo ka dhibaatayeeyaan un alxamdulilah ambahaan awooda ilaahayana si awooda anti oo meelaas oo iyo shacabka dhibaato kaayaan soo shacabka dadkaas dulqaad marka dadkiisin dileen dad oo qorilaangahana mise hubaysnaayna oo markaas diyaaryan ha intiisina dagaalamaan un dad oo hubaysnaayna madalana un koonfur galbeed dad oo masaakiin ee madrasa shacabka anteegante dadka masaakada anteegante laakiin umay dilaana dadka dagaalama oo buriiro obayaa dilaana wal oo burilaan un madilaana buri dadka eladi dad oo buri laakfurdiyo saanad iyo laakfurdiyo degmada diinsoor tuulooyin badan iyo hoos kooyan meeqa tuula ciidamada koonfur galbeed hadda galantiyoonka jaran oyo ku armiyaya
tuulo oo al-shabaab hadda oo ka armiyayo sidii fala oo ka armiya baba anjarnaba tuulo amin bariga majartaba miriyo ku bungrayan ninshadan on amin imaalan oo ninshadan on shadan laakin tuulo degmadan ku tirsano al-shabaab amin inti bari hiraab reebo kormale goradi markuu ilaa hadin oo iyo lakuwaayo mundadaalka iyo howlgalka sidan le howlgalo badan iyo wadan gudoomiye oo aad sheegtay tuulooyinka badan oo diinsoor hooskoon ciidamada koonfur galbeed iyo weliba galanta kahan han dowlada dhexe jidadkii hagaraaya degmada diinsoor iyo markaasni maqaleta inti degmada diinsoor shacab iyo weliba tuuladii hooskoon iyo raashin weliba dhinaca caafimaad yarada iyo eedanka yarta jidadka masiin ku qorshaysan jidadka on degmada diinsoor meel kasta oo on hadukan on safeeyaan alxamdulilah jirto hadda oo goobo oo dhulqabteenka saaran dawladda yaa kaas go-aan handa jiidi insha allah mardhow wala furo doona degmo kasta doodiye mise suwantiye oo yanataya furdaase ada howlgalkaas howlgal oo balaaran oo nimanka lakasafeeya safeynta saraakidib ay dalji kufurmayaan ciidamada kaleed oo markaas ku dareera amison oo kusugan degmada diinsoor ee gobolka baay howlgalladii isin wadaan ku tiirsiina howlgallada siin wadana mis ciidamada koonfur galbeed iyo haan dowladda dhexiye wadan howlgalladaas ku dareeran diinsoor iyo tuulooyin kale ee hoos kooyan
meeli oo ulees meeli ulees oo markaas ka jiro yoas kuusan ciidamada oo amison dowladda federaalka neegarab siiyaan laakiin walaado oo awooddaas oo wiin oo haddii al-shabaab oo amisaguna logaan sida masdagaal masiyo oo meel rawanba washington wal oo hadda koonfur galbeed ciidamada bolis gaarka ka awood badan baa washington ciidamo oo al-shabaab iyo un oo oo ka dagaalan ma jirto taas been been abuur ciidamo oo dad oo ciidamada oo bolis gaarka ee ciidamada kasan qaadiyo waa waaradsi waa iyo caawso waa al-shabaab meel tuulooyinka iyo kaarayti yoon erhaan al-shabaabka aadee on ya ya yoon lakaray markuudati al-shabaabka ay oo aadi oo kularay dadkamid ee sanhoosar iyo guri oo lagu qabsaday yaabad furima iyaga oo oo ashaab oo ururta oo kadaan jirto waxaa eedo waqtigii oo ulqooyin ilaa hadda dowladda koonfur galbeed iyo maamulsha una ana yaa una isbitaalka ada walaadilkaasna dib aan furnay isbitaalka ada caafimaad inaga caafimaadka yaa degmo irgliyada magaalajidi oo isbitaalka degmada nimanka nabadgaansiiyo ambalajidaan dhahayn isbitaalka dib mala furno dhibaatooyin oo dhinaca caafimaadka yaa jirta dadka un marada awoodi ma saaranayo insha allah si ammaanka liswaa dadkoob ammaan helaan walkas helaayaan ammaankii jaagulaysin hadda insha allah ma hadal oo oo hadana wala isbitaalka sidii laku furaa sidii oo wadadii laku furaa sidii raashin lakala qaadi laakiin hadda kahor ma jiray si barar iyo dhibaato iyo cunto yare caafimaad yare yaa degmo jirtay haye marka iyado iyadoo gargaarkana dalal hadda dhow unicef yaa daawaya anshanti hadda isbitaalkii jaada furaan ay gadoomiye ee marka dhibaatooyinka inka inta badan haysadan shacabka nool deegaanka koonfur galbeed iyo weliba etaa dhinac weliba caafimaadka oo si-eeda inkaliid iyo weliba walbarashada Eh, maadaama aysan markii laku saari al-shabaab eh, degmada dinsoor iyo horey in burburiyeen xarumo caafimaad iyo weliba dhinig walbarashada isin may ku qorshayteen ka maamul ahaantiin markii laku raaw dhinacyo hay-ado isin dakhliga ku helaasan may qorsheynay intii oo dadkii oo iyo magaalada ka barakiciyaan intii oo magaalada oo laakanada dadkii oo dhibaateeyaan oo daqareen oo una daaweyna isbitaalkii intii un oo islakaan maamul ahaan daawo aan galno daawadana baawar mulahayna diyaarahan saarno oo daawo in sheegno yaa yaa isdayni haddana may qorsheyahayna ka maamul ahaan intii oo haddana isbitaalkii dib un furno oo dadkii sidii oo oo oo waxbarashadii hataa iskoolo dugsi hoose dhaha furni socda aba alxamdulilah hadda hadda markun mayrigaahanti oo dadki horumar dira ama imaanba kor meeran maywa amaansho nimankana wadiidka goobo oo shacabka degan goobo oo dadka oo gootada degan yaa inti oo dhaggaleen dhibaato kusuubiyeen marka taas inti iyo dhiin waaba meelo waaba kor meeran amaansho malagaadan hataa heer un hadda ma joogne dadka kenya kana mata unta oo jabel yaa jabel ir irahay dadka kenya oo hareenka oo guri yaa magaalada ayaa daan rusmi kaasi weliba ay gudoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baay koonfur galbeed soomaaliya ibraahim maxamed nuur shigshow uusa barnaamijka kulanku warsan ee idaacadda warsan uusan warmaay gudoomiye eedakin kuma hadnagaan sas feeladan in la xiriirtiin Ayo, ayo.